barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha maarjna ay tahay labiyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala soo codsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wiil qoray qaamuus isku tarjumaya afafka soomaaliga iyo turkiga markii aan arkay waxaan is yidhaha diyaardadan aad usoo saarto ama aad isku daydo inaad usoo saarto qaamuus af soomaali ah waa ka caawin kartaa inay luuqadda si si fudud ku bartaan midda kale micnaha keliya qaamuus inaad usaarto maahayne micnaha luuqadda soomaaligan inay jirto inaad dadka turkida horta aada ogeysiiso sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn saakana waxaan idiin haynaa
haddaad jamaato geedada oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye
hayhaye ismaaciilow saaka annagaa joogna dhegaystayaashiibaad ilowdee duhurnimo jooge malaha xilligan qadadii laysku diyaarinay qaarna ayba kasii farxalanayaan innagana waa lixdiiyo badhkii subaxnimo Sidoo iyagana kale- waa duhurkii aad iyo aad sidoo kale waxay dhegaystayaasha maqli doonaan xubintii cayaaraha balse marka hore aan ku horeyno warka caalamka ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa sheegay axaddan maanta ah in uu siyaabaha ugu adag siduu hadalka u dhigay uguna uga argudan doono ugana jawaabi doono dhaqanka aan loo aan la ogolaan karin buu yidhi kadib markii netherlands ay diiday in ay ogolaato in wasiir ka tirsan turkiga uu galo dalkaasi mid kalena ay riday taasi waxaa dheer in mas-uuliyiinta dalka turkiga ay xireen safaaradda dalka netherlands ee ku taalla magaalada ankara waxaana ay sheegeen in safiirka aan dalka laga soo dhoweyneynin goor hore oo axaddana ay booliska dajka ama netherlands waxay isku dhaceen boqolaal turkiyiin ah oo taageerayaal u ah dowladda oo ku sugan magaalada rotterdam kuwaasoo ka mudaharaadayay tallaabooyinka ka dhanka ah wasiirada turkiyiinta ah ciidamada dalka ciraaq ee taageerada ka hela maraykanka ayaa kusii durkaya dhinaca galbeed ee magaalada mosil si ay gacanta ugu dhigaan goobo gacanta ugu jira weli kooxda isis genaraal man al saadi oo ka tirsan ciidanka dalka ciraaq ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalka faransiiska in ku dhowaad saddex dalool magaalada mosil ay gacanta ku dhigeen saaka subaxnimadii waxaa laga arkayaa magaalada mowsil qiiq ka baxaya qaybo ka mid a magaalada iyada oo la maqlayo qaraxyo kala duwan
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabinta iyada duhurnimo gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta dee saaka markaan nidhi baan hadalkan weli daba socdaaye een, innaga waa lixdiiyo badhki lixdii barkii laakiin shalayna ogow shantii barkaad lahayd shalayna markaa shantii dhegaystayaasha shalaytuna idaacaddu waxay halkan ka soo gashay een, washington waktigeeda horta waktiga afrika markaba een, imika waa kowdii iyo afar iyo soddon daqiiqo.
taasi isma bedbedasho isma bedbedesho haye laakiin washington shalay waxaanu ka soo galnay een, xilligeenna markay ahayd Shan- shantii iyo badhkii isla wa xilligii baad fadhidaa haddana waa lixdii- maantana sh- lixdii iyo badhkii baynu soo galnay hawada haye.
saacad waxay kulantay
horta xalay intaana seexana ismaaciil oo isweydiina waxaa lalahaa caawa saacadda maraykanka labada habeennimoba ku jirtaba lababa L- si- labada habeennimo haye kuma jirto marka labaiyo tobanka marka la marayo oo kowda la gaaro kowda iyo konton iyo sagaal markay marayso dee labaday soo inay noqonaysaa labada noqoto dee maahayn labaday labadii labadiiba waa laga booday saddexdii baa loo booday ma saacadaho dhan ma ka boodayaan halkaas saac baa xalay laga booday oo waa laysu sheegayba
mashiinada xataa isku sheegay Haye, maskaxdeennina waa loo sheegay haye marka saaka markaad soo toostay adigu waxaad soo toostay xilligii aad kolleyba aad ku talagashay inaad soo toostid laakiin maskaxdaadi waa la dorkiye oo saacadda saaka waan iska sitay oo waan magaranaysa markaad iyadaa soo isa kacday.
saxda iyadaa iyada iyadaa is durkisay laakiin waxaad ku dareemaysaa tusaale ahaan saacadaha aan ku xidhnayn internetka oo sida kale gawaaridoo kale sida ta- gaadhigaagoo kale en, eh, tusaale ahaan saacadda gaadhigayga markaan soo kacay waxay tilmaamaysaa afartii subaxnimo tusaale ahaan markaan shaqada kusoo socday tan moobeelkaaga ku tan xiran moobilkayguna shantii bay sheegaysay waa garta marka meesha wax iska dhaafsan yihin ma garata hal saac baa halkaa ka maqan hay xaguu ku maqan yahay marka dad badan oo debedda waa waa laga yaabaa inay ku wareeraan saacadda laakiin horeynu si qabno xilli horaa leenoogu daray saacad dheeraada marka waa lixda laysu lixdii la iska jaraya lasoo gaara hadda.
aad iyo aad aad iyo aad haatanna waa barnaamijkii hambaliyada ah, waa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdikariim tahliil xiirey ilka case oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ku bartay dalka turkiga cabdikariim ayaa ku guulaystay sanadkii labada kun shan iyo tobankii inuu soo saaro qaamuuskii ugu horreeyey abid ee isku tarjuma luqadaha soomaaliga iyo turkiga qadka telefoonka ee magaalada istanbul ayaan kula xidhiiray waxaana ugu horreyn weydiiyey goorta uu ku dhashay fikirka ah inuu qoro qaamuuskan Ee, fikirka wuxuu ku dhashay horta labada kun iyo saddex iyo tobankii aan turku ahayn laba kun laba iyo tobankii laba kun saddex tobankii ugu dhashay ee, markii aan jaamacadda bilaabayay sababto wuxuu- xilligaas wuxuu ahaa xilliyadii ardada ugu badan ee soomaaliga ah ee turkiga waxbarasho loo keenayay macnaha minxooyinka loo keenayay inkastoo dib laga joojiyey laga yareeyey nambarkii laakiin maalmihii kooda arday fara badana la keenayay ardadaasna waxay wax ku baranayeen luuqadda ee, turkishka ee, intooda badan anigana maadaama aan luuqadii soo bartay ee, dhibaatooyinkii aan kala soo kulmay ama micnaha isku tur micnaha luq- ee, qaamuusyadii aan isku tur- tur- tur- turjumay oo micnaha marna english fiiri marna carabi fiiri ee, ahayd markii aan arkay waxaan siri haddii ardadan aada usoo saarto ee, ama aad isku daydo inaad usoo saarto qaamuus ee, af soomaali ah waa ka caawin kartaa inay luuqada si si fudud ku bartaan mida kale micnaha keliya ee, qaamuus inaad usoo saarto maahayne micnaha luuqada soomaaligan inay jirto inaad dadka turkida horta aada aweysiiso sota maba ogaba micnaha mana umaleeyaan waxay umaleeyaan soomaalida inay ku hash- ay ku hadasho luuqada af carabiga moogta marka haddii fasalka labaatan qaf lagu dhigto oo kale laakiin nin walbana oo wato ee, luuqada dalkiisa qaamuus ku qoran laakiin adigaa wato luuqad ingiriis ama carabi ah dadku waxay umaleynayaan in dalkaaga looga hadlo ingiriis ama carabi laakiin haddii soomaali aad miiska soo dhigto qaamuus soomaali ah dadku waxay leeyihiin ee, waxaa lagu weydiinaya ama macalinkaagaada ama ardada kale soomaaliga ma ee, luuqad jirta miyaa micnaha inaad micnaha meesha saanayba noqonaya micnaha luuqada soomaaliga inay jirto labaatan qafaa markas fasalka holdhigataa ogaatay mina taas ay ay ahayd micnaha hadafka ugu weyn oo horta aniga aan qaamuuska aan usoo saaray iyo in micnaha aan ardada kalena ka caawiyo inay maanta luuqadooda hooye ay micnaha ku fahmaan luuqada kale ay baranayaan oo aysan u baahnaan in luuqado kale oo kale ay isku turjumaan waa garta marka adiga markii aad timi turkiga jaamacadee ka baratay luuqada turkiga ee kana baxday Eh, aniga horta markii aan imid jaamacad gobol ku taallaan ku imid turkiga laakiin jaamacaddii aan ku imid maadaama ay ahayd jaamacad ku baxaysa luuqadda afka turkiga waxay ii sheegeen in hal sano aan soo dhigto luuqadda eh, turkishka aan kasoo dhigto ama jaamacaddooda ama eh, magaalo kale anigana waxaan doortay inaan ka dhigto magaalada istanbul Eh, jaamacadda qaybta jaamacadda ankara university ay ku leedahay istanbul aan ka galay eh, luuqadda oo aan ka bartay lix bilood kadibna lix bilood kadibna micna soo heshiiska oo micnaha xilliga jaamacadda ii ka harsana wuxuu ahaa lix bilood markaa turkiga imaanayay marka lixdii biloodaan ka dhigtay kadibna eh, jaamacadeydii intaana aadin ka hor aan jaamacad waxaan ka helay istanbul taasna waxay sababtay in jaamacaddii hore aan meesha ka saaro aan ayada aan aadin waa garta marka aan u imaano ee qaamuuskan ee turkiga iyo soomaaliga isku tarjamaya qaamuuskan bal noogaga sheekeey inta uu ka kooban yahay iyo muddada ay kugu qaadatay inaad qorto iyo markii aad dhammaystirtaba Ee, horta qaamuuska muddo xasana aan waday Ee, inta badanna habeenadii markii oo aan kasoo laabto minaha jaamacadda aan qori jiray minaha ilaa adiga afar saac am- ama saddex saac meelahaas habe- habeen walba Ee, qaamuuskuna wuxuu ka kooban yahay horta sideed kun iyo saddex boqol oo eray Ee, lix boqol oo sawir afar boqol oo tusaale isku turjuma soomaali iyo turkish Ee, mahmaahyo adiga ilaa si- ee, sideetan mahmaahoo isku turjuman ee, garamar uu ka kooban yahay micnaha naxwaha oo micnaha turkiga micnaha oo aasaasigiisa iyo ee, erayo fara badan oo dadka ka caawinaya in ee, ay fahmaan ee, micnaha aas-aaska luuqadda turkiga iyo waxyaaba lamid a micnaha intaas horta kooda kooban yahay micnaha guud ahaan marka la fiirsho qaamuuskana waa qaamuus ee, micnaha ee, isbar luuqadda macalaan la dhihi karo sababtoo maxay ereyada si fiican loo sharxay micnaha halkii erey ugu yaraan saddex ama afar micnaha laga bixiyey micnaha ee sawiro wataa micnaha ereygii aa fahmi weyso haddii uu erey sawir leeyahay caadiyan sida gorgor oo kale hoos micnaha waxaa ka arki kartaa micnaha arday wuxuu ka arki karaa micnaha ereygaas ee, sawirkiisa micnaha ee, oo sawir ahaana taasna waxay ka caawinaysaa in si- si ka- si fiican loo fahmo midda kale soomaalida lahajooyinkeedu waa fara badan yihiin micnaha ka jabuuti ka yimid iyo ka muqdisho ka yimid iyo ka hargeysa ka yimid isku si ee, waxaa laga yaaba in hal erey aysan isku si aysan u wada fahmin anigana marka waxaan sameeyey in dad ka wada yimid ee, gobolada kala duwan oo soomaaliya aan inta meel isku wada keeno aan qaamuuskii dhaho hala wada jeegareeyo oo nin walba ha akriyo nin walbana ee, ha isweydiiyo micnaha kan maxaa ula jeedaa kii saa haddii aadan fahmin erey qaabka meeshiina looga hadlo ama ee, sida adinka aad u fahamtaan aan ku qorno miyanta micnaha aan sii raacino qaamuuska taasna waxay keentay in qaamuuskii markii uu soo baxay aysan dhicin ee, isfahan waa ama qaamuuskan luuqad gaaro ku qoran yahay ama lahjad gaa- gaaro ku qoran yahay in aysan meeshii ka dhicin taasna waxaan is leeyahay ee, dadku waa waa nooga mahad celiya
waa gartay marka yaa kaa caawiyey muddadii aad qoraysay qaamuuskan
horta waxaa iga caawiyay dadka hadda aan kuu sheegay ee, aan iskugu keenay micnaha oo dhalinyaro fara badan oo luuqadii bartay ee, oo xagga micnaha controolka qaamuuska horta iga caawiyay taasi waa mid laakiin xagga qoritaanka keliya waxa iga caawiyay waa dad turkiina oo jaamacadii la dhiganayay oo micnaha ee, ama eri bixinta ha ahaato ama eriyada aan doortay aniga micnaha aan ku qoray oon ayaga u sharxay oo ayagana ay kadib dhaheen micnaha waa saa u qortay waaye iyo saan maahan ama saanaa loo yaqaanaa ereyga sida waxaa jira wax la yihahda majaas af turkiga micnaha ereyga sida adiga aad u taqaano maahana qa- waxaa laga yaabaa inuu micnooyin kale uu leeyahay inay micnooyin kale xataa iisii sheegeen oo waxyaabo fara badan iga caawiyeen sidoo kale waxaa jira macallin aniga meeshaan deganaa ani waxaan deganaa dormitory dormitorigan deganaa macallin waxaa jira luuqada ka dhiga guryaha Waa oo tagan ardada ay boqolkiiba tagan.
degaan miya ha ha ha guryaha ardada degaan micnaha dormitoriga guryaha ardada ay Waa degaan gartay.
aniga aan deganaa Mhm.
adiga arday afar boqol oo meelay degan yihiin uu ahaa mina meeshan imakasaan deganaa marka macallin waxaa jiray ee, ajaanibta loogu talagalay inuu luuqada baro oo meesha joogay oo meesha ee, xibnida qaarna jiifa jiray macalinkaasna oo hadda magaciisana aan ku qoray qaamuuska boqolkiiba sagaashan horta iga caawiyey mar kastoo aan wax qoro isagaan u tegi jiray isagaan kala tasha jiray isagaa fiiri jiray wixii aan qoray micnaha saa ula jeedaa u dhihi jiray halkaasaan ka wada jeegara jirnay labadeenna taasna waxay keentay in ee, micnaha wixii aan qoray xataa aan aan ogaado ee, ama uu iga caawiyo horta inay sax yihiin oo aan ilaan waxa adiga nin qof luuqadii hal sano bartayaa tahay micnaha ee, weli luuqadii waad ku cusub tahay dalkii waa ku cusub tahay micnaha waxaa laga yaabaa ereyga saa u qortay inuusan ba ahaynba oo dadkii kale aa qalad u sheegto marka horta ninkaas boqolkiiba boqol macalinkaas waa iga caawiyey midda kale ardada jaamacadda aniga aan dhiganaya fasalkaa dhiganayana oo ayagana aan mar walba la sheegagari jirin ayagana waa iga caawiyeen of course laakiin ee, xaqooda ma hilmaami karo ardadii soomaaliyeed oo micnaha gobolada kala duwan ka yimid ee turkiga joogay ee aan mar kasta wixii aan qoro aan ayagana aan la sheergaray jiray oo aan xagga af soomaaliga aan ka wada sixi jirnay inkastoo aan qof macallin soomaaliya ama midna aanan helin laakiin ardada soomaaliyeed oo iga caawiyey ayagana halkaana uga mahad celinaa mar kale Een, cabdikariin tahliil xiirey ee, hal abuurkaada cusub ee ah ee qaamuuska isku tarjamaya turkiga iyo soomaaliga ee, dabcan waxay ila tahay inuu yahay ee, kii ugu horeeyey oo noociisa oo kale ah marka ardayda soomaalida ee joogta turkiga ee cusub iyo kuwa raba in ay maaragtay bartaan ee jooga een, soomaaliya ama meelaha ay soomaalida degto sida kenya iyo ethoobiya ee, ma ka faa'iideen Eh, horta waa ka faa'iideen kuwa horta kenya iyo etoobiya ma dhihi eh, macnaha eh, hadda waa gaarsiiye ma dhihi karo oo ma aanan gaarsiin runta haddii aan sheego laakiin kuwa ama hargeysa jooga ama muqdisho jooga eh, horta si fiican ay uga faa'iidaysteen sababto waa maxay madbacooyinka ugu waaweyn ee kitaabada laga gato ama daabaca sida eh, saylici bookshow oo kale ama bakara bookshow oo kale eh, horta waa waan wada geeyey dhammaan fuwaarada soomaaliya laga sameeyena waan wada geeyey eh, internetkana dadkii way ka wada arkeen turkigana anagaba joognaba micnaha anaga micnaha meeshii markaska ah oo kuwa turkiga jooga ka caawinay laakiin kuwa soomaaliya jooga maadaama eh, soomaaliya anaga markaas aanan joogin waxaan ugu dhiibnay eh, micnaha meelaha kitaabada laga gato sida eh, micnaha bog eh, stationada soomaaliya oo dhan ee, weliba aan xaysiinna ugu samaynay inay halkaas ka wada heli karaan oo ay kasoo gada karaan kitaabka weliba qiimihii turkiga loo gadaayey qiimo isla ee, la eg oo micnaha kuma aanan darin xataa lacagtii kaarboobay minahna isla qiimihii ay anagoo ku gadayna in ay soomaaliya xataa ay ee, ay ka heleen taasna ee, waxaan isleeyahay waa ay ka caawisay in dad badan oo kitaabkii gaaro ama ay ka wada faa'iidaystaan Ee, bandhigyada buugaagta ee maaragtay lagu sida X- muqdisho oo kale een, hargeysa iyo magaalooyinka kale een, ma geysay ee, buugaagtaada
Ee, waxaan geynay labadii ugu horreysay ee lagu qabtay muqdisho oo ee, muqdisho buug buug fairka la- laga sameeyey ee, ugu dan- labadii ugu dambeysay labadaas horta waa aan geynay laakiin kii hargeysa ma aanan geynin kitaabkii hargeysa sababtoo xilliga aan soo saaraynay micnaha ee, xilli micnaha aada ugu dhawaa micnaha u u ka dhacay micnaha ee, bandhigaas annagaan fursada ma aanan helin aan ku geyno laakiin waxaan rajeynaynaa kuwa uu soo socda haddeertan oo micnaha ee, bilaha soo socda ka dhici doona inaan geyno kitaabkan iyo kitaabada cusub oo aan soo saari doono insha allah
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim tahliil xiirey qoraaga qaamuuskii ugu horreeyey ee isku tarjuma luqadaha soomaaliga iyo turkiga wuxuu marti igu ahaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee toddobaadkan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayey barnaamijka hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan weli waxaynu ku jiraa barnaamijkeennii ayaynu barhtan kaga sii jiraaye haatanna isla nuur oo inoo haya xubintii ciyaaraha
aan ku horreynaya waxaa magaalada muqdisho si xiise leh uga soconaya horyaalka kooxaha kubadda cagta heerka koowaad ee dalka soomaaliya kooxda kubadda cagta elman ayaa toddobaadkan la wareegtay hoggaanka horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya arrimahan oo dhan ayaan waxaan kala sheekaystay wariye caydiid cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah wariyaasha ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho ugu horreyn waxaan weydiiyey bal in uu ii faahfaahiyo heerka uu hadda marayo horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya Een, horyaalka soomaaliya waxa uu dib u bilowday kadib doorashadii madaxweynaha een, waxaana uu hakad galay een, dhowr bilood kadib markii een, ammaanka magaalada la adkeeyey oo garoomadii la tegi waayey Een, marka horyaalku hadda si habsame leh ayuu u socdaa laba garoon ayuuna ayaana lagu ciyaaraa galab kasta isku saacad laba ciyaarood oo bilaabata garoonka jaamacadaha iyo garoonka banaadir Een, ciyaarihii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta ee elman ayaa markii ugu horeysay hogaanka la wareegtay tan iyo markii horyaalka uu bilowday oo banaadir ayaa haysay elman shalay ayay badisay oo toddoba gool iyo eber ay kaga badisay kooxda muqdisho united Een, marka sidaas ayay ula wareegtay sagaal kulan ayaa la ciyaaray iyadoo elman markii ugu horeysay ay hogaanka la wareegtay muddo sanooyin ah oo iyadoo la xasuusto elman inay ahayd kooxihii ugu adkaa ee horyaalka ku guuleysan jiray marka waxaad moodaa inay dib usoo laabatay hadda eh, kadib markii macalin u dhashay dalka nigeria loo dhiibay ciyaartooy badan oo ajaanibana ay la soo wareegeen Een, banaadir waxaa ka badisay kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta ee dekedaha oo kaga badisay hal gool iyo waxba sideed iyo labaatan kulan nurow oo aan laga badin kooxda banaadir ayay ka badisay kooxda dekedu Een, dekedu waxay ahayd kooxda ugu dambeysay ee sideed iyo labaatan kulan ka hor ka badisay kooxda ugu dambeysay ee ka badisay ee ambiitinka ka jebisana iyada ayaa noqotay marka min sagaal kulan ayaa la ciyaaray inkastoo kooxaha qaar sideed kulan ay ciyaareen Een, sideed iyo toban dhibcood ayay elman hogaanka ku haysaa markii shalay ay toddoba iyo eber ku badisay waayahay ceediidoo marka kooxda kusoo xigta hadda ee, een, kooxda elman ee banaadir imise dhibcood ayay iyaduna leedahay Een, banaadir iyada oo sideed kulan ciyaartay ayay waxa ay leedahay toddoba iyo toban dhibcood elman sagaal kulan ayay ciyaartay sideed iyo toban ayay leedahay hal dhibic ayaa laga sarreeyaa marka waxaa la dhihi karaa banaadir weli rajadeedu waa ay fiican tahay maadaama sideed kulan iyada oo ciyaartay toddoba iyo toban dhibcood ay leedahay elman oo sagaal kulan ciyaartayna ay sideed iyo toban leedahay kooxaha ugu cadcad ee la isdhihi karo ee sanadkan horyaalka kubadda cagta soomaaliya iyaga ayaa qaada doona waa kuwe
Een, nuurow horta sanadkan isbedel ayaa ka muuqda horyaalka oo waxaa jira kooxihii xilli ciyaareedkii hore hogaanka ku dagaalamayay ee ugu adkaa waxaad moodaa inay hadda hoos u dhac een, ka muuqdo oo ay hoos u dhaceen sida heegan iyo naadiga jeeyo oo hadda kaalinta toddobaad iyo kaalinta lixaad horyaalka uga kala jira iyagoo min laba iyo toban dhibcood leh labadaas naadi hoos u dhacooda waxaa ka faa'iidaystay kooxda elman iyo horseed oo midna hogaanka ay hayso midna kaalinta saddexaad ay ku jirto een, horseed een, oo hoos tagta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay leedahay shan iyo toban dhibcood een, naadiga jeyo iyo naadiga een, gaadiidka iyo naadiga heegan saddexdaas kooxood sanadkan hoos u dhac weyn ayaa ka muuqda oo een, marka waxaa la dhihi karaa elman iyo banaadir iyo horseed ayaa ah kuwa ugu cadcad ee midkood ay ku guulaysan karto horyaalka xilli ciyaareedkan maadaama ay hoos u dhaceen kooxihii sanadkii hore safka hore ku jiray ee heegan jeeya iyo gaadiidka aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ceydiid cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed ee ka faallooda ciyaaraha ee ku sugan magaalada muqdisho dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayo xubintii ciyaaraha welina waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o ismaciil maxaa noo xiga Een, cashay dhallinyarada waayo kala duwan iyo dee duruufo kala duwan bay la nool yihiin dabcan oo qofa waxaa laga yaaba inuu sheekooyin badan hayo dhacdooyin maro uu jecel yahay inuu la wadaago dadka waa garta marka een, barnaamij cusub ayaynu soo kordhinaynaa oo laga yaabo dhallinyaradu inay balwaayo aragnimadooda kusoo gudbiyaan oy dadka la sheekaystaan oo dadka ay sheekooyinka laabtooda ku jira u gudbiyaan ay usoo in ka gudbiyaan mid a in ka mid ah Ay.
inta ogol marka hadday ay tahay jacayl soo maray hadday tahay dhibaato kale soo martay oo laakiin sheeko dee magaraysa Had- haatan waxaynu soo qaadanaynaa in qaybtan ugu horreyso dhowr taxane noqon doona Een, wiil dhallinyaro ah oo haatan ku nool eh, dalka jarmalka een, wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii iska sharaxday eh, dowladaha hoose ee somalilan laakiin markii uu ka hadhay ololihii doorashada eh, natiijadu soo baxday aan noqonkii soo baxay ayuu tahriibay jid dheer buu maray saaxiibadi badan oo uu leeyahay ayuu badda kusii waayey oo ay ka mid ahaayeen tusaale ahaan ilaa boqol iyo koob iyo soddon doonay wada saaraayeen oo saaxiibadii iyo dad badan uu jecel yahay sideed qof quri kaga badbaadeen talyaanigu gaadhay hal sano iyo xoogaa bay ku qaadatay marka intaasoo jab uu ka sheekeynaya marka jabkiisii iyo waayihii uu maray iyo yurub markuu tegay wuxuu kala kulmay marka maanta qaybtii ugu horeysay saxaraha ayuu ka sheekayn doonaa
sumul curaagte wuxuu ka mid ahaa da'yartii isu sharaxday kana qayb gashay doorashadii dowladaha hoose ee ka dhacday somalilan sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka wuxuuna iska sharaxay magaalada ceerigaabo hase ahaatee nasiib umuu yeelan in uu ku soo baxo liiska dadka guulaystay isaga oo ka cadhaysan habka natiijada una arkaya in ay wax ka maqan yihiin codadka uu helay ayaa safar tahriiba u soo ambabaxay waxaana uu safarkiisa soo bilaabay bishii januwari shanteedii sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka muddo sannad iyo toddoba bilood ah ayay ku qaadatay in uu gaadho dalka jarmalka intii uu safarkaas ku jiray wuxuu la kulmay dhacdooyin xanuun badan waxaana ugu murugo badnayd in ay degtay doon ay saaraayeen oo ay la socdeen ilaa boqol iyo koob iyo soddon qof doontaas waxaa ka badbaaday oo keliya siddeed qof oo sumuli curaagta uu ka mid yahay haddaba taxanaheennan aan ugu magac darray wakhtiga iyo waayihiisa ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa sheekada sumuli curaagte isaga oo laftigiisu inooga sheekaynaya qaybtan ugu horraysana sumuli wuxuu ka hadlayaa safarkiisii saxaraha anigu gaariga aan saxaraa saarnay darawalka gaariga nagu waday steerinku yaqiinay laakiin gaariga muu aqoon kadib habeen carabida markaas si fiican nooma wanaagsan waktigeenu iskuulka dhigan jirnay aanu daaqadaan ka dhici jiray xiisada carabida uma dhigan jirinba sii yamanta ee aynu yaqiinayna meesha lagama hadlayo waa kala dhiibta taagantaa markay tahay gaarigii saan u soconay baa baasrool xabagno gaarigu si buu sitay baasroolkii buu ku shubay saxare anagoo marayna data gaarigii waa naga haysay dabeetana isagii waa nin raashin ku filan sitee gol halkaasu isaga iyo labadii kalena waday qoryaha sitay ba ku aamini maayaana gol halkaasa u baxayaan toroyahay garaacayaan toroyaha markay garaacaan gaari kale dalbayaan gaariga kale shancasu soo soconaya shancaase kadib buu gaariga imanaya iyagii uu raashina cunaano wanaagsan bay sitaan adna kiloogii baa laydin dhigayaa moogta gaarigii markuu yimaado ayaa gaarigii markuu yimaada haddana maalin iyo habeen gaariga laga shaqaynaya dabeetana marka laga shaqeeyo Mm.
ayaa gaarigii dib lagu saaray waxaa laga yaabaa intaana habeen iyo maalin dambe aanad soconin gaarigii misna xumaado Mm.
dabeetana horta meesha gaari xumadaas ka jirta aakhirka waxaa dhacday markaa filikii fahmay anigu waxaan ku aniga anu makaanig baan ahay dabeetana anigoo kale cod baanba ku galay anigu intaan in makaanig baan ahay baan gaarigii intuu naga hamaaday baan gaarigii ka shaqeeyey gaarigii markaan ka shaqeeyana gaarigii anaaba waday inta badan saxara markii dambe aanu xeranimi ciidanna waxaaba liigu yidhi adigu ciidankaad la joogay ciidankii ahay deebiyaankii hay laba bilood baan gawaadhi afartan gaadhi oo technica ah baa taagan laba bilood markaan shaqeynayo aan cidna ii ogoleyn inaan inaan noqdo oo aan arkay waan meeshaadii ka timi halkaan socotire ma gaarin badna waa adigan galay waa baa maalintii dambe gaadhigii aan saarnaa anigu baa waxaa naloo diray gaadhi nineteen oo dad gaadhigii nineteen ka ahaa oo meel ku xumaaday baan u tagnay oo dadkii sidaa gaadhigii dadkii sidaa markuu meel ku xumaaday gaadhigii baan u tagnay gaadhigii baa liigu yiri ka shaqeey gaadhigii baan arkay gaadhigii baan wax arkay inuu gaadhigu duqad yahay deeta waxaan gaadhigu waa duqad halkii baa la gaadhigii dadkii baa markaa gawaadhi yara loo soo qaybiyey markaa waxaa yimi guruub kaloo cusub baa yimi oo magafayaala dabeetna gaadhi kalaa la saaray dadkii markii lagu dhex daray aan gaadhigii kale fuulay baanu waxaanu tagnay kaamkii aanu degenayn maaha kaam kale kaamkii kale markaanu tagnay baa haddana dadkii laba loo sii qaybiyey markaa magafayaashu dadka iyagaa qaybsada ma waa niman faamiliya oo mas- dabeetana dhifaafay bay u qaybsadaan moogta kaam kale markaan tagnay baa layi dadkii hala kala qaybiyay deetana tiro kalaa lagu daray deetana tiradaydii kalaan raacay dabeetana ilaahay kuwiisiibu nuu kala badbaadiyey haddaba nimankaan labada bilood ushaqeynaya heshiiskayga wuxu ahaa inaan anigu bilaalacag ku baxayo moogta magacyadii misay taha war nin walba waxaad tirataa laba kun iyo sideed boqol waar aniga dee lacagta waa laga hayeyba marka aniga kun iyo bar baa laga hayay moogta kun iyo saddex boqol baa igu harsanaan lahaa moogta waa nin yar waa nin anigu tiimkaasaan kamid aha ruux anigu ma garanay kun iyo sideed boqol dalbo kun iyo sideedii boqol baan dalbo maalin dambe ma odhan makaanig baa
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna heesta waxaad jeceshahay lama helo iyo codkii fanaanka maxamed axmed kuluc
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda wax ku jeceeladeedee wax ku jeceeladeedee ma og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex joojee ma og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo mari sahalama dhex joojee haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala indha sooma jeedaala codkaas aad maqlayseenna wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjara kan iyo inta aynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
hakudaalin jeedaala indha sooma jeedaala qalbiga